haddaba waxa aynu wararka arrintan ku saabsan ka wareysanay guddoomiyaha ururka mucaaradka ee somalilan ee ucid faysal cali waraabe waryahayaga nuur xasan nuur bukhaari ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee imaaraadka carabta waxaan ugu horeyn weydiiyey sida u arko warkan soo kordhay
horta arrintani waxa weeye mar hore ayay arrintaasi ay timi oo maalin madaxweyne noo yeeday subax iiluun waxay la socdeen wasi- ra-iisul wasaarihii etoobiya oo yidhi waxaan jeclahay nimaado aniga farmaajo hortayna waxaa la noola yimaadaaba horta waxa weeye meel meesha ma qabato farmaajo wuxuu kasoo doon karaa somaliland ma jirto madaxweynuhuna inuu noo keena waxa igaa inuu isagu markaaba daaficaheli anagana dhex keena ma ahayn maantana inay soo noqoto ma ahayn inuu aada yar inta diyaaradu iska raaco oo la yidhaahana roog cas baa lagu dhigay farmaajo afka looga soo geliyo na taasna waxa weeye waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacbiga reer somaliland iyo asxaabta mucaaradka iyo xitaa ka kulmiyana wax la qabaan maaha waa arrin uu keligii goostay deelqaadna way ku tahay dalkiyaga in la yidhaaho farmaajo imanaya mudane faysal maxaa shacbiga wax ogolaan kara maaha maxaa ku jaban in farmaajo oo maaragta ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya inuu hargeysa tago maxay tahay dhibta ay keenayso adeer waxay keenaysaa anagu de heshiis ma lihin dawladda soomaaliya weli ma ma laba dan oo col ah oo weli heshiinin oo da ogtahay iska da isagoo xildhibaanadiisi wax xil ka haya meeshaas dalkayga ma iman karaan isagoo cadow ah oo mixii maxamed siyaad barre uu naga aan ka adkaana xabadda siyaasadda cayno ka adkaadana dalkayga iman maayo arrintana muuse waxay ku noqonaysaa arrin lala xisaabtamo ay ku noqonaysaa shacbi reer somaliland la xisaabtamo hadduu dalkii halkaa marinayo halkaa marinayo oo nahaweysanaya la yidhaha waxa imanaya farmaajo dalka arrintaas shacbiga somaliland khamiisaan ku noqonaya insha allahu tacaala shir degdeg aanu ka gelinaa oo shir oo shir qaran baanu ka gelinaa arrintaas laakiin mudane faysal waxaan ognahay in dhowaan fa- madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne biixi ay ku kulmeen ethoobiya dabcanna sida muuqata haddiiba ay dhacdo in uu hargeysa tago waxa uu wada waa wada hadallo nabadeed haddiiba ay dhacdo marka maxaa ku jaban arrintaas inay wada hadlaan adeer anagu adeer adeer adeer waxa ka horeeya horta marka la ku tegiyo waxa ka horeeya ma horta wax lagu heshiiyo waxa weeye anagu wada hadalla waxaan u furnay tutototaalifkii inaan kala tago oo laba wadaba walaala aan samaysano oo toodia imanka aan hagaajinay tooda la hagaajiyo oon laba wadano cilaaqaad leh samaysaan ka samaysano laakiin nin aan galmudug tegi karayn oon tegi karayn karayn oon oon oon xukumin magalansaay puntland inuu ilaa hargeysaan tegayo nagu kaambeyn gareeyo adeer taa ma ogolaan mayno ma kala hadashay arrintan madaxweyne muuse biixi
musaib waa lagala hadlay waa lagala hadlay oo waan ka maqnaa waxaana hore waa islagala hadlay wasiiradiisii iyo shirgudoonka waa la hadleen tareeraan waa adiga hadlayo lahaa noo noo keenay ninkaa waas lahaa waxaana shacbigaga ogolaanayo ummadda dad dalkan shacbi baa ku dhintay shacbi baa u dagaalamay shacbi baa gacan kaledu gacanta ku jirtaa referendum bay qaadeen cid kalena shacbiga dhaafsan karta ma jirto no one is above mataqaana shacbiga somaliland
adiga iyo xisbigaada ma ogashihiin in wada hadaladii nabadeed ee dowladda federaalka iyo somaliland ay halkoodii kasii socdaan la may dawladdan la furi mayno farmaajo iyo kooxdiis danyarta meesha kusoo horiyey ee ku qariibiinta ah muqdisho magaranaysaa la furi mayno dowr doorasho dambaan suginaa in dad wanaagsan oo caqli leh oo garanaya wixii waajibkooda garanaya oo nabadgelyadooda ka shaqaynaya oo soomaaliya taaya hagaajinaya oon gacan ka siina markay yimaadaan la hadlina kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan ee ucid faysal cali waraabe oo u waramayey waryahayaga nuur bukhaari